bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى babu dikri اkhtilaafi الأlfaad الma'huuraةi fi اlmusaaracة alfaada yani lasoo guuriyey oo musaaracada ku saabsan eeikhtilaafkeeda sheegiddeediiba u baab yahay wixii axaadiid ku saabsan musaaraca hore uga soo hadlay iyadoo aada u dheer duruqda iyo raafic ibnu khadiij intii ka warisay iyo say iskugu khilaafeen iyo hore uga soo hadlay baabkan wuxuu ula jeedaa ama uu u guntay emas'alada siday culimada isugu khilaafeen marka wuxuu keenayaa aaraa'da fuqahada qaarkood ayuu keenayaa halkan macnahaas uuna u jeedaa marka dikri ikhtilaafi alalfaadi alma'huurati fi lmusaaraca xoogaa yar noocyadooda iyana wuu ka waramaa wbilisnaadi qaala akhbaranaa cmr bnu suraarata wahuwa abu muxamed annaysaabuuriyu hiqat habt rawaa lahu lbukhaariyu wamuslimu wاnnasaa-iyu qala akhbaranaa ismaaciilu huwa bnu culaya qaala xadaana bnu cawnin waa cabdullaahi bnu cawn bni artabaan qaala kana muxamedun moxamed bni siriin wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay alardu cindii mihlu lmaal dhulka aniga agteyda maalka unbay la mid tahay mihlu lmaali lmudaarabati maalka mudaarabada ayay la mid tahay dhulka aniga agteyda famaa salaxa fii maali lmudaarabati wixii maalka mudaarabada u suubado salaxa fi lardi dhulkana waa u suubadaa wamaa lam yaslux fii maali lmudaarabati maalka mudaarabada waxaan u suubaninna lam yaslux fi lardi dhulka uma suubadaan iyadana erayadan marka wuxuu ka wadaa qofku markaad leedahay dhulkaygan cad adiga fal ka shaqeey wixii kasoo baxaad thuluth ku leedahay ama rubuc anigana inta kalean leeyahay waxay u dhigantaa adoo maalkaagii u dhiibay adigoo maalkaagii intaad lacag u dhiibtay lacagtan ku shaqeey nis adaale nisna anaale wixii faa-iido kasoo baxo adoo dhahay unbay la mid tahay waayo dhulku waa maal sida lacagtuba ay maal u tahay wixii marka mudaarabada ku bannaan ee maal yacni wixii maal ku bannaanaa mudaarabada marka mucaamaladaas waayo qofka intuu lacag dhiibo oo u dhiibo caamil ama nin shaqaale noqonayo ee markaa maalka uu ka shaqeeyo ninkaas faa-iidadiina ay wada wadaagaan labadooda kanna wuxuu u wadaagaa maalkuu leeyahay midkaana shaqada wixii marka maalul mudaaraba ku bannaan musaa yacni dhulkana waa ku bannaan yahay wixii aan ku bannaanaynna kuma bannaana marka maxaan ku bannaanayn waxaan ku bannaanayn shay majhuul ah nacam bian yakuuna majhuulan oo kale haddaad tiraa marka maalan maalkaanaan kuu dhiibay ka shaqeey waxbaan ku siinaa wax un waxaan lacad ribixiyaan la caddaynin maalan ama maalkii laftiisii baa majhuul iska ah oo aan mucayan aan ahayn ama yacni sidaa ah wixii marka majhuul ah maadaama maalba uunan ku bannaanayn dhulna kuma bannaana marka majhuulkii maxaa soo gelaayo yacnii wixii beerta meeshaas ka baxa adaa iska leh aad aada ku shaqaynaysaa qeybtaas wixii ka baxo qeybtaanna anaa iska leh wixii ka baxo ama waxaa majhuul ah beertan ka shaqeey waxbaa lagu siinaa iyo waxyaabaha noocaas oo aan macluumka aan ahayn maadaama maalkii mudaarabada aynan ku bannaanayn tanna kuma bannaana warka ibnu siriin marka sidaas waay khulaasadiisuna waxay tahay musaaracada inay bannaan tahay buu u arkaa bishardi laakiin macluum inay tahay qaala wuxuu yihi wa kaana wuxuu ahaa laa yaraa ba'san dhib inuunan u arkaynin an yadfaca ardahu dhulkiisa inuu dhiibo ilal akaari ninka beeraleyda ah oo u dhiibo beerqodaha ah calaa an yacmala fiiha inuu ka shaqeeyo binafsihi naftiisa oo uga shaqeeyo wa waladihi ilmihiisa wa acwaanihi kuwa isaga u kaalmeeyo wa baqarihi dibiyadiisa yacni lo-da iyo dibigeeda laga wadaa dhulka lagu gediyo walaa yunfiqa shay-an waxba inuunan ku nafaqaynin dhulkaas watakuuna anafaqatu nafaqadana waxay ahaanaysaa kulluhaa dhammaanteed min rabbi اlardi dhulka ninka iska leh yani ninka dhulka iska lahaa wixii nafaqay bil yacni lacag laga rabaa ninkan shaqo keliya unbaa loogu imaana sidan marka ibnu siriin uu ku tegayna jamcun min yani bukhaari wuxuu ka sheegay jamcun min ala'ima oo saxaabo badan uu ka sheegay oo taabiciin badan uu ka sheegay saxiixulbukhaariga dhexdiisa ayb ayb marka meeshan uu leeyahay marka walaa yunfiqa shay-an watakuna nafaqatu kuluhaa min rabbi اlardi macnuhu marka wuxuu yahay nafaqada labaa loo kala qaadaa wixii lacag la gelinayo meeshaas wixii hadhow markay mudaarabadan musaaracada dhammaato dhulka u haraayo maalan biyaa loo soo jiiday oo kanaalaa loo sameeyey ee kanaalkaas marka haddii mucaamaladan musaaracada ay dhammaato ee ninkii dhulka iska lahaa unbaa ku nafcinayay usoo laabanaya wixii noocaasa waxa lagu qodayo iyo rabbul ardiyaa laga rabaa laakiin waxyaabaha yaryaree ayagu markaas fasalkaas la dhammaanayo iyada marka waa dhici kartaa inuu bixiyo qofka caamilka yani xoogaaga yani lagu buufiska iyo kale iyo markaas bacrimintaas dhulka la bacriminayo iyo waxa yaryarkee noocaas oo kalea qofkan waa soo asamayn karaa wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadathana allaythu can moxamed bni cabdiraxmaan wahuwa moxamed bn cabdiraxmaan bni hanaj waa bifatxi اlmucjamati wاnnuuni wabacdaha jiimun almadaniyu maqbuulun ibnu xajar saasuu yihi muslim iyo abu dawud iyo nasaa-i baa u wariyaan alimaamu dahabi fi lkaashif isaguna wuxuu yihi qaala abu xaatim saalixu lxadiid ninkan marka abu xaatim saalix lxadiid buu ka yidhi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama dafaca ilaa yahuudi khaybar nabiga yahuudii khaybar buu u dhiibay yani khaybara ayuu nakla khaybara khaybar geetimireedyadeeda wa ardahaa iyo dhulkeeduu u dhiibay calaa an yacmaluuhaa inay ka shaqeeyaan min amwaalihim ay uga shaqeeyaan yani dhulkan khaybar haaya yani ka shaqeeya maalkiinaadna uga shaqeynaysaan an yacmaluuha min amwaalihim marka maalkan ay uga shaqeynaan hada maa yacuudu ila lmusaaqaati waay wixii marka musaaqaadka iyo geedka miraha ou dhalinaya iyo wixii ku tacalluqo qarash wixii ah idinka bixiya amaa maa yabqaa bacdaha laakiin wixii baaqi noqonayo beertii in derbi loo dhisoo kale iyo ama ceel in loo qodo oo kale iyo caamilka ma ku laazimayaan waxyaabahaas ninka dhulka iska lahaa laga rabaa leanna waxyaabahaas isagun bay u harayaan wa ana lirasuuli illahi sal ll l slama nebiguna ashatra ayuu leeyahay nus yacni wa ana lirasuuli llahi sal l slama rasuulkana shatra maa yakhruju minhaa waxa ka baxaayo nuskiis ayuu leeyahay marka nus ayagaa qaadanayo nusna rasuulkay u keenayo sal l iyadana marka xadiidkan wuxuu tusayaa marka haddii caddahay dhulka in la kireey karo bibacdi maa yaruj yukhrij lagu waxa kas uu soo bixinayo in lagu kireey karo khaybarna markaa de waxaa lagu furtay sida xooga badan futixat canwatan xoog dhulkeedana waa la qeybiyey muslimiinta loo qeybshay wax ka mid a qeybtaanna marka iyagaa lagula suluxtamay oo waxaa la yidhi sidaan yeela marka shaaficiyadada ayaga waxay leeyihiin geeda geeda waaweyn oo geed miroodyo ah waayo waxaa marka musaaqaadka meeshaan heshiisku musaaqaadkau ku dhacay geedaha ard dhulka cadna tabacan ayuu usoo galay ayay dhahayaan wa bihi qaala akbaranaa cabduraxmaan bn cabdillahi bn cabdilxakam wahuwa abulqasim almisriyu hiqatn rawaa lahu nasaa-iyu qaala xadaanaa shucayb bnu leyth qaala xadaanaa abi can moxamed bni cabdiraxmaan can naaficin can ibni cumar ana nabiya sal l slama dafaca ilaa yahuudi khaybara ayuu wuxuu u dhiibay nakla khaybara wa ardahaa khaybar geetimireedyadeeda iyo dhulkeeda calaa an yacmaluuha biamwaalihim maalkooda inay uga shaqeeyaan wa ana lirasuuli llahi sal l slamna shatra hamaratiha miraheeda nuskeed inuu leeyahay wabihi qaala akbaranaa cabdiraxmaan bn cabdillahi qaala xadaanaa shucayb bnu leyth can abihi can moxamed bni cabdiraxmaan can naaficin ana cabdallaahi bna cumara kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray kaanat ilmasaaricu beeruhu waxay ahaayeen tukraa in la kireeyi jiray calaa cahdi rasuuli illahi sal l slam maxaa lagu kireyn jiray marka calaa ana lirabbi اlardi dhulka qofka iska leh inuu leeyahay maa calaa rabiici saaqi farta ama meesha keliga wax waraabinaayo keliga waraabinayo wixii korkiisa ama agtiisa ah ee meeshaa ka baxo min aلzuruuci oo dalaga ah inuu isaga leeyahay wa daa'ifatan qeyb oo min atibni iyo qeyb markaa yacni tibniga ka mida geedaha jiiridahooda iyo amase yani laa adrii ma ogi buu yihi kam huwa imisow ahaa marka waxaa ka muuqata marka mucaamalada noocan maadaama ay jahaala ku jirta middaan waay marka midda la diidan yahay tan iyadu ma banaana wbihi qala akhbaranaa cali bnu xujrin qala akhbaranaa shariiku can abi isxaaqa can cabdiraxmaan bni اlswad qaala kana camaaya aabbahay yani labadeydii adeer waxay ahaayeen labadiis adeer marka mid cabdiraxmaan bnu yaziida la dhihi jiray waxay ahaayeen buu yihi labadeyda adeer yazracaani way beeran jireen bihuluثi wاrubuc yani huluث iyo rubuc yani beeray ka shaqaynayaan ama iyagaa looga shaqaynaa dhulkii wixii ka soo baxo saddex meelood meel ama afar meelood meel wa inii aniguna shariikuhumaa ayaan ahaa midka markaa shirkada la ah wa calqamatu calqamatu bnu qays annaqaci iyo walaswadu iyo aswad yaclamaani way ogaayeen falaa yuqayiraani mana doorinaynin way ogaayeen arrintaa iyadana marka waxba ma aynan ka doorinaynin oo inay bannaan tahay bay fahamsanaayeen macnaha meeshaa marka wuxuu u keenay madhabu calqama iyo madhabu lswad inuu ahaa fi yani calaa jawaazi musaaraca musaaracadu yani inay bannaan tahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabd laclىa qaala xadaثana اlmuctamiru qaala samictu macmaran can cabdilkariim اljazariy qaala saciid bnu jubayri waxauu yihi qaala bnu cabaas ina khayra maa antum saanicuuna waxa ugu khayr badanoo waxa aada idinku samaynaysaan kan ugu fiican an yu-aajira axadukum midkiin inuu kireeyo waayo ardahu dhulkiisa bidahabi walwariq dahab iyo fida inuu ku kireeyo dahab iyo fida inuu ku kireeyo ayaa ugu fiican marka dahabkii fidadii in lagu kireeya ibnu cabaas inuu ogolyahay waa marka wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa jariiru can mansuuri can ibraahima wa saciid bni jubayrin annahumaa kaanaa waxay ahaayeen laa yarayaani ba'san wax dhiba uma arkaynin biisti'jaari اlardi اlbaydaa dhulka cad caddaysinta ah ee aan wax ku beernayn in la kireeyo wax dhiba uma aynan arkaynin meeshaana marka ibraahimu nakaci iyo waxau keenay madhabka saciid bni jubayr wbihi qala akbaranaa cmr bnu zuraarata qala xadahanaa ismaaciilu can ayuba can muxamadi qaala lam aclam ma ogaanin shurayxan shurayx ma aanan ogeyn kaana yaqdii inuu xukumi jiray fi lmudaaribi mudaaribka ilaa biqadaa'ayni shanigiisu marka labo laba qada ayuu ku xukumi jiray labo yacni xugun kaana wuxuu ahaa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaayey lilmudaaribi ra-da waa hoos dhigan tahay sida fiican kaana wuxuu ahaa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaayey lilmudaaribi ninka mudaaribka waa caamilka ninka shaqeynaya bayinataka markhaatidaadaad la imaaneysaa axdir bayinataka markhaatidaada keen calaa musiibatin musiibo tucdaru bihaa yacnii waa lagugu cudur daarayaa markaas yani hadday labada qofoo midka maalka qaatay oo shaqaalaha ah iyo midkii maalka lahaa hadday doodaan oo ninkii maalka loo dhiibay uu yidhaha maalkii ganacsigii waa baaba-ay musiibaa ku dhacday oo ay shurayx alqaadi ay u yimaadaan ayaa shurayx wuxuu dhihi jiray kii lacagta qaaday oo shaqaalaha ahaba wuxuu ku dhihi jiray markhaatidaada keenso yacni musiibo inay markaa yacni dhacday markhaati u keena waalagu waa lagu cudur daarayaa markaas wa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa lisaaxibi almaali midka maalka iska lehna bayinataka markhaatidaada ayaad la imaanaysaa anna amiinaka ninkaad adiga aamintay khaa-inun inuu yahay ninkaad lacagta u dhiibatood aamin aamintay inuu khaa-in yahay la imaamo markhaatidaada wa ilaa haddaad markhaatidii la imaan weyso fayamiinuhu billaahi maa khaanaka fayamiinuhu dhaartiisa u dhaaranayaa billaahi allow ku dhaaranayaa maa khaanaka inuusan ku khiyaanin asalka de waa caamilku yaduhu yadu amaanatin waayo gacantiisu gacan ammaano waayo haddii la murmo isagoo dau markhaati keensada waab kasii fiican inay wax halaagsameen laakiin haddii misaga ninkan dhahaya marka waa khaa-in baa tahay markhaati laga raba hadduu keeni waayo ninkii uu aaminaye ou tu hadda laakiin uu tuhunsan yahay ayaa dhaaro la leeyahay dhaartaas oona uga baxsanaa marka ayb biqadaa-ayni meeshaas hadda mujtamaha sidaas u dhigaa sunanulkubrahana wuxuu dhigaa biqadaa-in bayinin biqadaa-in buu xukumay qado qadaha oo bayinin cad wa bihi qaala akbaranaa caliy bnu xujirin qaala xadaana marka shureexna inuu qabay baa ka muuqanaysa mudaarib iyuu sheegay halkaanuu ku dhex sheegay dhulkiina inay soo gelayso ku wadaa isaga nasaa-i وبه qال أخبرنا علي بن حجر qال xdثna شhريك عن طارق عن سعيد بن المسيب qال لاa بأس dhib male بإجاaرة الأرض dhulka kirayntiisa البyضاء cad بالذهب والفiضة lagu kireeyo وqاala wuxuu yihi إذا dفca رaجuل nin hadii uu u dhiibo إلىa رaجuلi nin maalan maal uu u dhiibo qiraadanna uu ugu dhiibo mdaarabo ahaan mucaamalada mdaarabada qiraadna waa l yihi alqiraad alqiraad min alqardi bay ka timid marka wahuwa alqadcu waa gooynta leanna maxaa yeelay ninka lacag loo dhiibo ku ganacsan la dhaho dhul badanoo jaraa oo waa socona alqiraadu waalmudaarabatu waa isku macno marka waa isku hal mucaamalo u ee nin inuu maal u dhiibo nin uu yidhaahdo maalkan ku shaqeey ganacsi ku gal faa'iidadaan wadaagayna marka haddii uu nin nin maal u dhiibo qiraad ahaan ugu dhiibo fa araada uu doono an yaktuba calayhi inuu ku qoro bidalika arrin arrinkaa kitaaban qoraal iyo heshiis inay qortaan ay rabaan kataba sidaanuu qoraa marka qaabkaanu u qorayaa haadaa kitaabun kani waa warqad ama qoraal katabahu fulaanu bnu fulaanin ayaa qoray dawcan minhu isagoon la qasbin oo yacnii isagu doortay fii sixatin minhu caafimaad isagoo ku sugan oo caafimaad xaggii ayuu ka qoray yacnii maskaxda kama jirana waay wa jawaazi amrihi iyadoo arrintiisuna ay fulayso oo nin tasaruf leh waa ilmo yaryarna maaha qof waalanna ma aha lifulaani bni fulaanin buu u qoray annaka adiga ayuu dhahayaa dafacta ilaya mar walba waxaan dhahnay shalay qofka wax qoraayo waa ninka isaga marka wax loo dhiibaayo ee isaga waajibaadka lagu leeyahay ee markaa yacni maalka uu ku maqnaanayo deynta uu ku noqonayo kaas waayo midka marka yacni mar walba wax loo dhiibaayo ama mid marka midka mar walba wax qoraayo haddii nin nin uu deyn ka qaadanayo ninkii deynta qaadanaya qoraayo haddii nin uu nin alaab u yacni mucaamalo dhul loo dhiibaayo shalay waxaan soo marnay kii dhulka loo dhiibayaa qoraaye leanna kal iqraariyoo kale wa hadhow yani lean asal waxaa ah qofkan al aslu waxay tahay qofku inaanu waxba uusan qof kale ka qabina asala marka maadaama asalkii laga baxaayo isagao horta asalka in laga baxay ha qiro si berri ay ugu noqoto xujo saas waay marka annaka adiga dafacta ilaya waxaad ii dhiibtay mustahalla shahri kadaa bilhebel bilowgeeda min sanati kadaa sanad heblaayana ah casharata aalaafi dirhamin toban kun oo dirham waa wixii ay isku dhiibeen hadday doolar tahayna doolaraa la qoraa dabcan wuddaxan oo marka yacnii saxiix ah jiyaadan oo aan markaa yacni aan faalsa ahaynoo sax wuddaxan cad jiyaadan saxiix ah wasna sabcatin dirhamkiiba oo u dhigmo miisaankiisa toddobo yani wasna sabcati mahaaqiil waayihii hore marka yani diin dirhamka iyo diinaarka diinaarkuna dahabu ahaa dirhamkuna fiday ahayd iyagaa lacag ahaay qiimo dahab iyo qiimo fidana waa lahaayeen lacagahan hadda la isticmaalo xaashida iyo kuwaan iska maarta ama jiri jirin dahabkaa marka waa darbi baa lagu samey jiray waala waa la garaacaa qadar baa loo yeelaa wasni iyo culays ay isla yaqaaneenaa loo yeelaa marka dahabka culayskaas leh intaas uu gooyaa hadhow dahabka culayskaas lehna intaas uu gooyaa fidada culayskaas leh intaasay goysaa markii dambe bani aadamku ha kasii tatawureena waxaa la yidhi dahabkan iyo fidadan lama wadwadi kara naga daaya maxaa lagu bedelay marka lacag in la sameeyo warqad ah warqadaani wax qiimo ah marka ma lahane iyada qiimo daati ah ma lehe waxaa qiimo loogu yeeli jiray dahab u yaallo ninka warqadan sameynayo lacagta ka dhigaayo dahab u yaalla bangiga oo hadhow haddii lacagtaas wax ka yimaadaan oo ku damaani karo saasay ahaa jirta nacam haddana markii dambeod adduunyadii ay ka soo baxday isdhaca iyo boobka marku batay boobkan oo habaysan oo dowladaysan markuu adduunyada yimid oo bacdi duwal ay xooggooda ou batay oo waxay rabaan ay iska sameynayaan toddobaatan iyo kowdii ayaa waxaa bilaabatay in maalan dollarka oo kale qolada sameyso inay iyagu maadaama ay dad xoog badan ay yihiin waxay bilaabeen dahabka u yaallo bangiyada iyo dollarka inaan layskuba salaynin waa iska daabacanayaan marka xaashidan waa lagu qufaa marka dalkii la rabo in lala dego iyo ta mashaakilaad ama xataa kuwa la dhaqaayaa la geynaa hadii la rabo dollar la dhaqaayo oo iska yacni arrin yar lagu xallin rabo iyo oo ayagu markaas dan u ah ayaa la geynayaa marka sidaasaa marka yay markii dambe iska noqotay ilaa mararka qaar hadda ay dhacayso waxaad arkay lacagtiia hal mar dhacayso nooc lacag oo dadku ay ku tacaamulaan ayaa hal mar dhulka gelayso ninkaa waxaa laga yaabaa ninkii hal milyan haystay inuu noqdo nin shan boqol haysto kusoo baxaan waxaa marka wax iska sabeynayo waxay noqdeen dadkana lagu dhibi karo marka sab wasna sabcatin marka wuxuu ka wadaa yacni daraahimtan dirham walbo sabcata mahaaqiil culays ayagu isla yaqaaneen waaye marka muhiimku waa dirhamka in la caddeeyo culayskiisa haddii hadda lacag lagu tacaamulayana in marka lacagta un la caddeeyo boqol kun oo dollar boqol kun oo euro wixii la dhihi kara marka boqol kun oo riyaal waxay tahay qiraadan alaa ta qiraadan ayaan marka yacni aada iigu dhiibtay inaan aniga ku ganacsado ganacsi ku sameeyo oo aan faa'iidada wadaagno calaa taqwa allaahi alla kacabsi yaad iigu dhiibtay inaan ku dheh ku taagnaado fi siri waalcalaaniyati yacni waxaa sirta ah iyo sida muuqataba inaan alla kacabsi ku shaqeeyo wa adaa'i alamaanati iyo amaanada oo la guto adaa-u lamaana inaan ku shaqeeyo calaa an ashtariya bihaa inaan kusoo iibiyo lacagtan maa shi'tu waxaan doono minhaa iyada ka mid a kula maa araa waxaan arkayo o dhan an aht an ashtariyahu inaan kusoo iibsado ani lacagtii baad ii dhiibtay waxaanan ku iibinayaa lacagtaas badeeco aan ku iibinayaa aniga aan markaa doono oo aan isleeyahay faa'iida kasoo bixi karto wa an usarifahaa inaan u leex aan gedgediyo wamaa shi'tu minhaa waxaan doono fii maa araa sidaan arkayo an usarifahaa fiihi inaan u gedgediyo min sunuufi tijaaraati ah ganacsiga kala duwan noocyadiisa wa ukhrija aan bixiyo bimaa shi'tu waxaan doono minhaa iyada xaysu meel aan u bixiyo shi'tu aan doono lacagta inaan la safri karo oo aan magaalooyin kale iyo dalal kale iyo aan la aadi karo wa abiica maa araa waxaan araa arkana inaan iibiyo an abiicahu inaan aniga iibiyo mimaa ashtariihi waxaan soo iibsanaya ah binaqdin inaan ku iibiyo ra-aytu aan arko am binasii'atin ama madal an hadda inaan wax soo gado iyo inaan wax iibin karo oo aan ku iibiyo naqdi naqdigu waa kaashka am binasii'atinna waxay tahay dayn kaash ama dayn inaan ku bixiyo wa bicaynin cayn inaan ku iibiyo lacagtii baan marka waxaan kusoo iibsanaya yani lacagtii baan wax kusoo gatay wixii aan gaday aan rabaa inaan iibiyo haddana waxaan ku bedelanayaa ama aan ku iibinayaa lacag ma noqonaysa haddii la rabee haddaan doono badeeco kalean kusoo bedela badeecadaas xayu binaqdin ra-aytu am binasii'atin wa bicaynin ra-aytu am bicaradin inaan cayn ku iibiyo ama aan ku iibiyo yacni am bicaradin aan ku iibiyo carad ayb marka caradku marka waa curuud curuud tijaara cayn inaan ku iibiyo cayntu markaas xoolo oo kale iska noqon kartaa caradkuna wuxuu noqonayaa badeecadan caadiga ah oo ama bir ama yani cunto ama yani waraaqo waxay doonto calaa an acmala inaan ka shaqeeyo fii jamiici dalika kaagaa dhammaantiis kullihi kul dhammaantiis bira'yi inaan uga shaqeeyo adi makula tashanaayo ra'yigaygaan ku wada sidaan arko wa uwakila aan wakiisho fii dalika kaagaa dhexdiisa man ra-aytu ciddaan aniga u arko inaan wakiil ka dhiga karo wkulu maa rasaqa allahu tabaaraka wa tacaala fii dalika wixii ilaahay kaagaa dhexdiisa ugu arsuqo min fadlin dheeraad wa ribxin ribx fadli iyo ribx bacda ra'silmaali raasumaalka ka gadaale aladii dafactahu aada ii dhiibtay almadkuuri ee la sheegay ilaya almadkuuri ee la xusay ilaya ani aad ii dhiibtay almusamaa ee la magacaabay mablaguhu inta uu gaaraya fii hada lkitaabi warqadan lagu magacaabay fa huwa beynii wa beynaka aniga adiga ayuu naga dhexeeyaa wixii faa-iida marka nacam nisfayni buu nooga dhexeeyaa nus iyo nus aan u kala qaadanayna marka faa-iidada muxuu ka tiriyey wuxuu ka tirinayaa faa-iidada marka raasumaalka laga jaro sanadkii markii la xiro xisaabta horta raasumaalkaa meel la dhigaa markii raasumaalka meel la dhigo wixii raasumaalka kasoo haro raasumaalkii iyo qarashkii galay wixii qarashaad iyo raasumaalkii markii laga jaro inta soo harto waayo inta ribix loo aqoonsanayo lakala la kala jarayo marka raasumaalkii oon meel lagu ogeyn ribix ma laga hadli karan oo ribix wuxuu u khuduuca raasumaalka ayb kaasuu marka u khuduucaya laka minhu nisfu nis ayaad leedahay bixadi ra'si maalika raasumaalkaaga dheeftiisa adiga aada leedahaadna ku leedahay wali anigana minhu maalka xaggiisa faa-iidada xaggeeda anisfu baa ii sugnaaday taaman oo dhammaystiran bicamalii fiihi shaqadeydayna iigu sugnaatay maalkan aan ka shaqeynayo wamaa kaana fiihi wixii maalka dhexdiisa ahaaday wadiicatan ahaaday wamaa wixii kaana ahaaday huwa isaguba fiihi maalka dhexdiisa wadiicatan ku ahaaday khasaaro fa calaa ra'si lmaali ra-su maalka korkiisay ahaaneen hadalkan marka maxaa laga wadaa wixii khasaaraha ra-sumaala laga goynaa miya maya sidaa hadda um waxay tahay macnuhu khasaaraa timid goormaa la dhihi karaa horta khasaaraa timid waxaa la dhihi karaa marka faa-iido la waayo marka faa-iidada la waayo ka gadaale raasumaalkiyaa loo imaana raasumaalkii haddii khasaaradu ay saameynayso adiga unbay ku saameynayn niyahow aniga camalkayga anigana bilaash iska noqonaya ayb haddii maalan ninkan uu kun dollar u dhiibay ninkan shaqou galay kunkii sagaal boqolaaba laga hayaa faa-iidana lama helin boqolna qarash iyo wax kale u baxday sagaalaa la hayaa sagaalkii ninkii dhiibayaa qaadanaya sagaal boqol oo qaadanaa meequu khasaaray marka boqol yani raasuma saaxibulmaalka marka khasaarada raasumaalka ay ku dhaceen ninkii shaqeeyey isaga ma la dhahayo boqolkan ninkan ugu dar kab qasnadaada bax boqol ka soo bixi ma la dhahayo ma la ysugu daraayo in camalkiisii oo wax ku waayey shaqadiisii haddana qasnadaada gaarka u dhac ee ninkan lacag sii maya saas hadday ku doodaan waa gar daran yahay ninka maalka iskale ayb marka khasaarada xaggee laga soo bilaabaa horta ribixaa laga bilaabaa haddii khasaara ay timaado waxaa laga kabaa ribixa maalan kunuu dhiibay ninkan kun iyo laba boqolaa la helay laba boqolaa la ribxay waxaa soo baxday marka khasaaraa timid khasaaro dhan konton dollar oo kalea timid kontonka xaggee laga jaraa labada boqolaa laga jaraa faa-iidada ah boqol iyo konton ay qeybsanayaan marka toddobaatan iyo shan iyo toddobaatan iyo shan ay u qeybsanayeen soo maa haddii khasaaradan ay intay ribaxa kasoo gudubto raasumaalka ay u dhacdo ninkii lacagta iska lahaa unbay saameyna ninkaanna shaqadiisii ayaa khatar gelaysa ayaa isaguna uu dee dhib ku dhibtooday faqabadtu minka waaan waan kaa guddoomay hadihi alcasharata alaalaafi tobankan kun dirhamin ah alwudaxi aljiyaada alwudax aljiyaada mustahalla shahri kadaa fii sanati kadaa ayaan kaa guddoomay wasaarat laka fii yaddii waxayna ahaatay lacagtan adaa iskale gacanteedayna ku jirtaa qiraadan qiraad ahaan ayay ahaatay oo gacanteeda ugu jirtaa cala shuruudi lmushtaradati shuruudii la shardiyey fii hada lkitaabi warqadan aan ku shardisannay aqara fulaanu wa fulaan hebel iyo hebel way isla qireen waidaa araada hadduu doono marka allaa yutliqa lahu haddii uu doono ninka maalka iskale inuunan usii daynin ninkan shaqada qabanayo an yashtariya inuu iibiyo iibsado wayabyaca ou gado binasii'ati dayn ou ku gado hadduu diidan yahay kataba waa qoraa yani maalan waxuu le war aniga new lacagteeda cidna hayga dayminin dayn ma ogoli oo adi ya waidaa araada anlaa yuliqa lahu waidaa araada haddii uu doono allaa yuliqa naga dhaafa allaa yuliqa haddii uu doono allaa yuliqa inuusan sii daynin ilaaq marka waxay tahay ninka yacni inuunan fasixin hadduu doono waxuunan ufasixaynin an yashtariya wayabyaca binasii'ati dayn inuu wax ku gado oo qofka dadka qaarkood dayntu waa dhibe lacagtii waatana ganacsi ku sameey laakiin qof dayn ha iga siinin kaash ka qaad qof walba kataba waa qorayaa marka waqad nahaytanii waxaadna iga reebtay an ashtariya inaan iibsado wa abyaca aan gado binasii'ati aan ku gado ayuu qoraa marka waa laysla qoraa intaa marka yacni waa qaabkii marka loo qoraayey mudaarabada ama qiraadka ayb qoraalkaana wax badan baa marka yani fa wahiiqo waay dad badan marka badanaaba dadka maba u mudaarabo ma u kala qortaan qoraal ma ku sameeyaan markhaati uma sameeyaan hadhow markay isqabsadaan baa marka markhaati keen lama haayo aniga saa is ogay inuu ku leeyahay keliya ninkaas asaga maalkiisi ku cayaaray haddii maalkiisi uu ku cayaarayna nasiibkiisa qoraalka maxaa u diidayna ama dad waxyaqaan ha ahaadaan ama yaynan ahaanin maba u badnaba dadka qoraal waxaa laga yaabaa qofka waxaa la qoraa iyo qoraalkaa laga taxadaraa iyo qofka dhahayo inay u arkaanba qofaan dadkaba aamineynin ma fiicna saas ayb qaala baabu sharikati cinaanin bayna halaatatin sharikatu cinaan saddex u dhaxayso sharikatulcinaan waxaa la yidhaahdaa an yashtarika rajulaani laba nin inay wadaagaan ama laba naag ama ninay naag bimaaleyhimaa maalkooda inay shirko ku noqdaan calaa an yacmalaa fiihimaa inay ku shaqeeyaan biabdaanihimaa ay ugu shaqeeyaan waribxuna beynahumaa yani lacagtoodao dhan ma aha adiga nin lacag intaas la eg keenso maalkaaga ka keenso anna intaasaan keensanaa waa laysku daraa lacagtii labadeennaba marka waa ka shaqeyneynaa maalkan adna tasarufaad ku leedahay na tasaruf yacni adiga qeybtaada wakiilan kaaga ahay adna qeybteedaad wakiil iiga tahay tasaruf marka guud waayo marka ribixiina marka waa naga dhexeeyaa sharikatulcinaantu marka waa jaa-is bilijmaac yani shaaficiyadu aada ugu ad adag sharikada middaan waa ogol yihiin sharikatu cinaan kuwa soo socda laakiin waa diidayaan qaabkee marka sharikatu cinaan loo qoraa qaala wuxuu yidhi hada ma shtaraka calayhi fulaanu wa fulaanu wa fulaan saddexdaas qof waxay wadaagsadeen waayo kan fii sixati cuquulihim waqti caqligooda uu fayoow yahay wa jawaasi amrihim waqti tasarufkooda uu fulaayo ishtarakuu waxay wadaagsadeen sharikata cinaanin laa sharikata mufaawadatin maya sharikatu mufaawada waa imaan doontaayo waxay tahay wax kastood maal leedahay iyo wax kastoo maal aan leeyahay shirkan ku nahay saas waa sharikatu mufaawada ma ahan marka taas beynahum dhexdooda fii halaathiina alfa dirhamin soddon kun oo dirham bay wadaageen ayay wadaagsadeen wadaxan oo yacni cad jiyaadan yacni aan faalsa ahayn oo saxan wasna sabcatin u dhiganto likulli waaxidin minhu casharatu aalaafin buu leeyahay dirhamin mid walbaa inuu toban kun keeno qasab ma aha midaa shan kun keensa karo hadhow marka qadarka maalkiisu intuu leegyahay unba wax ku qaadana minhum casharatu aalaafi dirhamin khaladuuhaa way isku dareen jamiican dhammaan fasaarat hadihi halaahiin soddonkaanaa soo baxay marka ay noqotay alaalfi addirhami fii aydihim gacmahoodu ahaaday makhluudatan iyadoo isku daran bisharikatin shariko ayay dhexdooda ay ku ahaatay beynahum ahlaaan saddex saddex meelood meel mid walba uu u leeyahay calaa an yacmaluu fiihi inay ugu shaqeeyaan bitaqwa llahi alla ka cabsi mar walba taqwada alle meel walbaa ku jirta iyadayb wa adaa-i lamaanati amaanada gudashadeeda la guto min kulli waaxidin mid kasta minhum iyaga ka mida ilaa kulli waaxidin oo u guto minhum iyaga ka mida ma lays khayaanayo ayb wayashtaruuna jamiican dhammaan waxay iibsanayaan bidalika kaagaas waxay ku iibsanayaan kaas maalkii wa bimaa ra-ow minhu ishtaraahu waxay arkaanay iibinayaan iibsanayaan binaqdi bay ku iibsanayaan wayashtaruuna binasii'ati deynay qaadi karaan calayhi bay ku qaadayaan maalkaanay ku qaadayaan deyn dartiis maa ra-ow waxay arkaan an yashtaruu inay ku iib ay iibsadaan min anwaaci tijaaraati ah wa an yashtariya kullu waaxidin inuu iibsado minhum iyaga ka mid a calaa xidatihi gaararkiisa duuna saaxibihi saaxibkii la-aantiis bidalika yani nin kastoo saddexdooda ka mida gaarkiisa wax waa u gedi karaa maahan markay isla joogaan keliya in wax la gedi karo wa bimaa ra-aa minhu wuxuu u arko maa ra-aa maa ra-a ishtaraahu minhu wuxuu arko yani ishtaraahu minhu waa ku iibsanaa binaqdi wa bimaa ra-aa ishtaraa ishtiraa'ahu calayhi wixii uu arka marka inuu iibsado iibsashadiisa ku yani uu ku iibiyey maalkan korkiisa binasii'ati dayn uu ugu iibiyey yacmaluuna fii dalika kaagaasay ka shaqaynayaan kulligii dhammaantii mujtamiciina iyagoo wada joogo bimaa ra-ow wayacmalu kullu waaxidin minhumna munfaridan bihi asoo keligii ah duuna saaxibihi bimaa ra-aa wuxuu arkuu ku iibin karaa jaa-isun waa fulayaa likulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida fii dalika kullihi calaa nafsihi buu ku fulaa wa calaa kulli waaxidin mid kastoo min saaxibayhi abuu ku fulaa yani ninkan wuxuu iibiyo labada kale waa ku fulayaan shirkadda magaceedu ilay ku iibinaa moogtahay labadana ku gowracan yihiin marka ayb fiima ijtamacuu calayhi wa fiima infaraduu bihi min dalika kullu waaxidin minhum duuna alaakhariina wuxuu kala gooni noqday waxay isla sameeyeen famaa lazima wixii laazimay kullu waaxidin mid kastaa kulla waaxidin ku laazimo minhum iyaga ka mida fii dalika kaagaas ah min qaliilin wax yar oo min kahiirin wax badan fa huwa laazimun waa mid ku laazimayo likulli waaxidin mid kastoo min min saaxibeyhi ka mida mid wuxuu iibiyo kuwa kalena labada kale waa ku laazima wa huwa waajibun calayhim dushooda waajib ku ahaanaya jamiican wamaa rasaqa allahu caza wajalla wuxuu alla arsuqo fii dalika kaagaa ku saabsanoo min fadlin iyo wa ribxin ah calaa ra'si maalihim sida ay u lahaayeen kabitaalkii hore ra-su maalkii siduu ahaa almusamaa ee la magacaabay mablaquhu intuu gaarayay fii hada lkitaabi warqadan lagu magacaabayba fa huwa beynahum ahlaaan warqadan marka maxaa lagu magacaabay soddon kunay isku dareen kiiba toban toban toban nin walba uu leeyahay ribixii marka maxay u qaadanayeen saddex meelood meeluu mid walba qaadanay wamaa kaana min fii dalika min wadiicatin wixii khasaare ah wa tabicatin isu soo raacasho ah fa huwa calayhim ahlaaan haddana taana waxay u leeyihiin saddex meelood meel yani haddii la khasaaro saddex boqol haddii la khasaaray saddexdaas boqol nin walba waxaa ka go-eyso boqolaa ka go-eysa nin walba marka khasaarada iyo faa-iidadaba waxay udhexaysaa ra-su maalkooday ku xiran tahay calaa qadri ra'si maalihim sida uu yahay waqad kutiba hada lkitaabu warqadana la qoray halaatha nusakin saddex koobi mutasaawiyaatin isku mid ah bialfaadin waaxidatin hal erayaa lagu qoran saddex yani warqadaa la sameynayaa laba koobiyaa laga sameynaa marka saddex nusqo ayaa la qoraa marka waxaan la qoraa de photocopigani ma jirin marka waa la qoraa waxaana loo qoraa sida midda hore loo qoraa kalaatan labaatan saddexaad loo qoraa fii yaddi kulli waaxidin min fulaanin wa fulaanin wa fulaaninna waaxidatun saddexdooda nin kastaan hal warqadoo haysana oo la siina wahiiqatan lahu maxay u noqonaya kalsooni yani maalkan ka maqan waa kan kalsoonidiisa aqaruu waxaa la qorayaa way qireen fulaanun wa fulaanun iyo wa fulaanun saddexdoodaba inay ogol yihiinaa laga saxeexaa mara ayib halkaan ha jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih